gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed farweyn oo ka qaybgalay munaasabad lagu qabtay iskuulka dugsiga hoose dhexe ee sare elias ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta waxbarashada degmada iyo sida ay bulshada uga qayb qaadan lahaayeen sare u qaadista waxbarashada gudoomiyaha ayaa faray mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland inay ka qayb noqdaan garab istaagga waxbarashada degmada iyo sidii loo horumarin lahaa tayada waxbarashada ee gobolka waxaa farxad weynina waxa la dhiso waxyaabaha u muhiimsan bay ku jiraan waxbarashadu waana meesha ugu fiicanoo wax lagu bixiyo intii shiddo iyo dhac iyo boob iyo dagaallo sokeeya wax lagu bixin lahaa in ummadda waxa wax u taray wax lagu bixiyahay waa arrin aada u muhiima dadka kale ee reer kismaayood ee jaaliyadaha iyo ganacsatadana waxaan kugu baaqayaa inay sidaas oo kale yeelaan oo ay ku daydaan iftiin iyo tiimkiisa oo ay ka qayb qaataan waxyaabaha asaasiga bulshada u ah waa ka mahad celinayaa waxaan rabaa inaan dhowr qodob la dardaarmo waaridiinta halka fadhida maadaama shaqo fiican laydiin qabtay waxaa laydinka rabaa inaad iskuulka dhallinyarada caruurta inaad ku dadaashaan inay iskuulka aadaan oo arday waxbartay baa wax badan dunida ka beddeli karaa marka hooyooyinkuna waa saldhigga bulshada waaye marka waalidiinta halka fadhida oo hooyooyinku u horeeyaan oo guriga saldhigga hooya u ah arrintaasna waan kula dardaarmayaa ka dowlad hoose ahaan oo iyadu si gaar ah mas-uul uga ah waxbarashada asaasiga ah waxaan ka qayb qaadan doonaa iskuulkan waxa ka dhiman haddii aan noqon lahay qalabkii maxaa ahayde qashinka laga qaadayey haddii dhismaha qaybtayada contributionka hadday ahaan lahayd iyo haddii macalimiinta ahaan lahaydba waxaanu ka shaqeynaa inaan qayb ka bixinno maadaama bulsho isku tasta ay dhisay intaasna haddii alla idmo waa ka shaqayn doonaa waxaan rajaynayaa wasiirada kale iyo maalkii hadda maxaa ku dhacay wasiirada iyo inta kaleo madaxdana waxaan rajaynayaa iyaguna inay qayb ka noqdaan maxaa yeele wax halka lagu bixiyaay waa wax adduun iyo aakhiraba dadka dan u ah marka dowladda hoose oo anigu aan mas-uul ka ahay meesha dowladnimadana salkeeda ahy waxaan ballan qaadayaa qaybta nayga aadan oo hagar lahayn in aanu bixin doono
gudoomiyaha ayaa waxa uu ku baaqay waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay carruurtooda geeyaan ee goobaha waxbarashada si loo horumariyo tayada waxbarashada degmada